أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wslى اllه وslm عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi اlxijri casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda lix iyo labaatanaad ee suuradda ka mid ah marka alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walaqad khalaqna اlإnsaana min salsaal walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe khalaqnaa waxaan abuurnay al-insaana aadam ayaan abuurnay insaankii min salsaalin ee dhoobo shanqarayso ayaan ka abuurnay mid yacnii shanqar iyo dhowdhow leh taas oo min xama-in dhoobo ka ahaatay madow taa oo masnuunin doorsoontay waljaanna ibliisna khalaqna wa khalaqnaa waan abuurnay aljaanna ibliis ayaan abuurnay khalaqnaahu waan abuurnay min qablu min qabli linsaani insaanka hortii baan abuurnay min naari samuumi olol ama kulayl naartiis ayaan ka abuurnay oo aan ka samaynay halkan labada sinfi ee adduunyadan ku kor nool ayuu alla subxaanahu watacaala uu ka warramayaa sidii uu u abuuray bani aadamka aadam iyo wixii ka farcanmay iyo ibliis iyo wixii ka farcanmay oo ibliis oo isagu abuljinni ah jinniga aabihi ah waana labada haqaleynka la yidhaahday dhulka korkiisa cuslaynayso oo ilaahayna kallifay xisaabtankana uu u dambeeyo aakhiro labadaa asalkoodii wixii laga abuuray baa alla halkan uu noogu tilmaamayaa ujeedkuna hadda waxay tahay labadan sinfiba ilaahay laba waxoo kala duwan ka kala abuuray awooddiis ma yara allahaas oo waxdaaniyadiisa iyo kelinimada uu cibaadada keligii u leeyahayna meeshaa marka iyo qudrada waa qofku waa ku fahmi karaa marka alla wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe khalaqnaa waxaan abuurnay al-insaana insaankii baan abuurnay aadam ayaa loo jeedaa wa ilaa insaankan kale dhulka ordayo isaga biyaa laga abuuray iyo meni ee waxaa markaa carrada laga abuuray aadam baa loo jeedaa insaanna waxaa loo yidhi ee kownuhu marka uu iloobay ballantii alle ayb oo waxaa la yidhaahdaa insaanka waxaa loogu magacaabay marka liannahu cuhida ilayhi fanasiya waa lala ballamay ballantii buu iska halmaamay walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu casmaa macno kalena waa ku sheegan aadam ayaan abuurnay min salsaalin dhoobo markaa shanqarayso dhowdhow leh ayaanu ka abuurnay taa oo min xama-in ka ahaatay dhoobo madow ka samaysan min xama-in waa jamcu xam-atin waxaana laga wadaa atiin adtiinu almutagayiru ila asawaad dhoobada xoogaa markaa madow aada u daran u gadoontay taasoo masnuunin doorsoontay masnuunintaa laba macnaa ku jira laba tafsiir xagga luqada carabiga tafsiir masnuunin bimacnaa mutagayirin in laga macneeyo tafsiir labaadna wuxuu leeyahay masnuunin ay musawarin oo la qaabeeyey dhoobaan ka abuurnay taa oo la qaabeeyey oo bani aadamkan qaabkiisa alla u sameeyey ayb masnuun marka ay musawarin labadana shawaahid iyo waxbay leeyihiin weliba midaan dambe carabtana waa laga maqlay iyagoo dhahayo sunatulwajhi ay suuratuhu wejiga suuradiisa laga wadaa marka masnuunin musawarin waayo marka sida haddii loo dhigo ee waxay yidhaahdeen qolooyinkan basriyiinta iyagu ma ahan buu leeyahay min al aasini maaha tan marka min maa-in hayri aasinin too kale ay mutagayirin taa ma meeshan halkan sidaa maahan ayay yidhaahdeen ayb aadam marka in ciid laga sameeyey qur-aanka siyaal kala duwan buu u sheegay mar alla wuxuu yidhi ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadama khalaqahu min turaab ciid baa laga abuuray marna alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay khalaqnaahu min tiinin dhooban ka abuurnay marki markii hore ciid qallalanay ahayd waa la qooyey markaasay dhiiqan noqotay dhoobay noqotay dhoobadii markaa yacnii way qallashay oo marka ay dhoobada qallasho haddii farta jag jag lagu siiyo shanqar bay leedahay salsaalin marka mid dhow dhowleynaysa way nacam oo haddii gaca faraha saa loogu garaaco shanqar bixinayso suuratu raxmaanna macnahaasoo kalea ku jiro khalaqa alinsaana min salsaalin kalfakhaari waxaanu ka abuurnay yacni dhoobo dhowdhowleynayso kalfakhaari dheriga la dubay oo kale ah dheriga marka la dubo oo markaa adkaado haddaad farta jagjag ku siisid waa dhowdhowleynaya hadba marka ciidda ayaa heerar soo martay xadiidka nabigana sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ahaa aadam waxaa laga dhoobadii laga abuuray meelo badan baa laga keenay waana kala duwanayd xagga wasfiga iyo tilmaanta iyo qaabka ay tahay kala duwanaanshada aadam maadaama carada sidaa u kala duwan laga sameeyey ayaa nebigu wuxuu yidhi bani aadamkuna dabeecaddiisu kala duwan tahay oo aabahood aadam baa nin walba wax ka qaadana ayb aayaddan marka waxay daliil u tahay aadam maadaama ilaahayna leeyahay waxaa laga abuuray ciid iyo dhoobo maadaama alla uu sidaana leeyahay nadariyadan marka evolutionka iyo waxaan tadawurka ay leeyihiin oo ay gaaladu kusoo dareen yacni syniska lagu soo daray xaqiiqatan laakiin aan synis ahayn ee un iska ah nadariyo iyo aragti nin un xaggii ka timid darwin la dhihi jiray oo iyadu marka dhahayso aadam wuxuu ka wuxuu ka yimid daanyeer yacni waalid wuxuu ahaa waalid wuxuu lahaa asalkiisu daanyeer ah ayuu ahaa aadam taa marka waxay khilaafsan tahay sidan aayaddu ay leedahay diimihii diintan ka horreeyeen nasaarada iyo yahuudiyadana sidaan unbay iyaga laftooda qabaan laakiin nimankan waxaa loo soo diray inay fasaadiyaan adyaantoo dhanba sideedaba nacam wixii marka waay yani wax allaale wixii diina inay halleeyaan oy fasaadiyaan markaasay marka waxay ku dhiiranayaan inay leeyihiin bani aadamkan tadawur bou heerkan kusoo gaaray haddii heerkani tadawur kusoo gaaray awowgaa adiga waad aragtay maalan dad boqol sano ka hor noolaa adduunyada boqol sano yacni ka hor noolaa hadda jooga waa jiraan oo boqol iyo wax ay u dheer yihiin xagga da-da wax isbeddela ma laga arkayn isagoo saddex dheglena la arki maayo isagoo markaa yacni farahan shantaa sideed ay noqdeenna la arki maayo boqol sano marka tadawur uu isku bedeli waayey maxay noqonaysaa marka ayb ummadihii ka horreeyeyna sidoo kale unbay ahaayeen dabcan marka waxaa jirto xagga khilqada iyo hab abuuristu waa isbedeli oo xagga yacni dhererka xoogga inuu soo yaraado waa la arkaa laakiin suurada bani aadamku ma isbedelaysa bani aadamku laba indhood iyo sidaan u samaysan yahay aadamna u samaysnaa calayhi salaatu wasalaam ayb marka waxyaabahaas oo kale in la ictiqaadiyana ma banaana ee dadka muslimiintana waxaa manaahijtoodu inay ka saaraan ayay tahay laakiin maanta hadda muslimiintu iyagu waxaa weeyaan dhantooda iyo kayaankooda iyo jiritaankooda ummad kale ay u dhiibteen mid xoog lagu haysto ha noqdo iyo mid isagu dan moodayba sidaas nacam oo waxbarashadii manaahijtoodii iyo cadaaladii iyo xukunkii iyo meel walbaa marka wuxuu aaday meelo kale ummad marka waxaa ka talinaysa aan ummadaani beer u reebeynin ayb marka alla sidaasuu yidhi meeshaan walaqad khalaqna alinsaana min salsaalin baanu ka abuurnay taa oo min xama-in dhoobo ka ahaatay taa dhoobada oo masnuunin doorsoontay amase masnuunin la suureeyey oo la qaabeeyey waljaanna ibliisna aljaan marka waa jinnigaa loo jeedaa aabahoodaa laga wadaa marka jinniga marka waxaa dhalay ibliis baa asalkoodu oo u gelayaa sida innaga aadam aan u gelayno marka jinku laakiin wuxuu u qeybsamaa muslimiin iyo gaalo sida qur-aankuba uu tilmaamayo marka kuwa muslimiinta ah iyagu markaa yacni way badbaadayaan oo waxa weeyaan marka ilaahay waa abaalmarinayaa kuwa gaaladana waa la ciqaabaya meeshan marka baqawi jinka iyo shaydaanka u kala saarayaa laakiin akharu ahlilcilmi waxay leeyihiin shaydaan waxaa la yidhaha jinka gaalka ahaa shaydaan la yidhaha isaga baqawi wuxuu leeyahay wafi ljinni muslimuuna wa kaafiruun wayaxyowna wayamuutuun jinniga muslimkii gaal buu leeyahay waa dhimanayaan waana noolaadaan wa ama shayaaiinu shayaaiintu falaysa minhum muslimuuna iyagu muslimiin male waa sax iyada wayamuutuuna waxay dhimanayaan idaa maata ibliisu ibliis markuu dhintay iyaguna dhimanayaan buu leeyahay ayb waljaana jinnigiina ibliis baa loo jeedaaye khalaqnaa wakhalaqnaa waan abuurnay aljaana jinkii baan abuurnay ibliis khalaqnaahu waan abuurnay min qablu min qabli اlinsaani aadam hortii baan abuurnay min naari samuumi kulaylka naartiisa dhabkiisaana ka abuurnay oo marka aadamna ciid baa laga abuuray kanna waxaa laga abuuray olol waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqun bashara min salsaalin min xama-in masnuun wadkur xus id waqti xus qaala rabuka rabbigaa uu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii uu ku yidhi inii aniga khaaliqun mid abuurayaan ahay basharan bashar basharka oo min salsaalin ka ahaaday dhoobo dhowdhowlaynayso taasoo min xama-in ka ahaatay iyadana dhoobo ka ahaatay dhoobada oo masnuunin doorsoontay la dooriyey ama doorsoontay amase masnuunin musawarin la sawiray ayb oo la suureeyey ayaan ka abuurayaa bashar fa idaa haddii sawaytu aan suureeyo hu isaga oon ekeeyoon suureeyoon muuqaal siiyo wanafaqtu aan ku afuufo fiihi isaga xagga dhexdiisa aan ku afuufo min ruuxii ruuxda aniga aan leeyahay oon anigu abuuray oon ugu talagalay in aadam aan geliyo idaafadaani marka min ruuxii alla isu idaafaynayo waxaa weeyaan idaafo oo marka waxaa weeyaan xagga abuurista oo ruuxda aadam allah abuuray isagaana siiyey allah subxaanahu wa tacaala ee maahan ilaahay ruuxdiisa qeyb ka mid a in la leeyahay aadam baa la siiyeyoo marka dee aadam markaa isagana ilaah buu noqonayaa haddii sidaa la yidhaahdee saas maaha marka ashyaada ilaahay loo idaafeeyana waxay u qeybsantaa acyaan keligeed meel istaagi karto iyo macaani wixii macaani ah oo inay cid ku qumaan maaha si kale aan ku istaagi karin iyaga haddii ilaahay loo idaafeeyo sifay u noqonee nolola ilaahay loo idaafeeyey cilmi baa loo idaafeeyey cilmigu shay meel taagan maaha oo laabudda min caalimin qof wuxuu u baahan yahay cilmigu uu ku sifaysmo marka haddii la yidhaha cilmullaahi kalaamullaahi allah sifo uu u yahay waxaa shaygan laakiin haddii uu yahay shay keligii gooni u taagnaan karo haddii allah isu idaafeeyo waa idaafatu tashriif ama idaafatu khalqin ee ma ahan idaafatu sifatin ma aha meeshaan marka min ruuxii ruuxdu gooni waa taagnaan kartaa leanna ilaahay subxaanahu watacaala ruuxda markuu naga qaado kor baa la geynayaa nacam hadday fiicnaydna ciliyiin baa la dhigayaa hadday xumaydna waxaa la geynayaa fii sijiin ruuxdu marka waa shay makhluuqa oo ilaahay ka soocan saa darteed marka min ruuxii aayadda macnaheedu waxa uu yahay ruuxdii aniga aan sameeyey waay haddaan alla ahay faqacuu u dhaca markaa lahu isaga u dhaca saajidiina xaal aad tihiin idinkoo sujuudaya sujuuda taxiyatin salaan sujuudeed iyo wa takrimatin laa sujuuda cibaadatin cibaado maya fasajada wuu sujuuday almalaa-ikatu malaa-igtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood ayaa sujuuday ilaa ibliisa ibliis maahane abaa waa diiday ibliis an yakuuna inuu ahaado maca asaajidiina kuwa sujuuday la jirkooda inuu ahaado waa diiday qaala wuxuu yidhi alla yaa ibliisu ibliisow maa laka ay maa manacaka maxaa kuu diiday allaa takuuna min an takuuna inaad ahaato maxaa kuu diiday maca asaajidiina kuwa sujuudaya la jirkooda inaa ahaato maxaa kuu diidayo qaala wuxuu yidhi lam akun ma aanan ahayn aniga liasjuda inaan u sujuudayo libasharin bashar basharka oo khalaqta aada abuurtay hu isaga min salsaalin mid dhowdhowlaynaysa aada ka abuurtay taas oo min xama-in dhiiqa ama dhoobo ka ahaatay taa oo masnuunin doorsoontay qaala wuxuu yidhi alle fakhruj bax minhaa min aljannati jannada xaggeeda ka bax ama minhaa min asamaa'i samada xaggeeda ka deg oo ka bax fa innaka adiga rajiimun marjuumun mid la fogeeyey baa tahay oo la lacnaday wa ina calayka dushaadana allacnata lacnadii ayaa ahaatay korta korkaada ilaa yowmiddiini is-abaalmarinta maalinkeeda intii ka ah qaala wuxuu yidhi ibliis rabbi yaa rabbi rabbiyow fa andirnii ii koro oo ii sugo ilaa yowmi yubcathuuna maalinta lasoo bixinayo intii ka ah ii sugo qaala wuxuu yidhi alle fa innaka adiga min almundariina kuwa loo sugtay baad ka mid tahay ilaa yowmi lwaqti waqti maalinkii intii ka ah almacluumi ee laogi la ogaaday oo xagga alle laga ogaaday waqtigaana waa marka yacnii dhulka korkiisa bani aadam wax ah uusan ku harsanayn markaasaa la dilayaa isagana ibliis qaala wuxuu yidhi ibliis marka rabbi yaa rabbi rabbigayow bimaa aqwaytanii biiqwaa'ika dhuminta iyaaya aniga aada idhumisaan ku dhaartaye la-usayinanna waan u qurxinayaa oo u qurxinayaa lahum iyaga fil ardi dhulka korkiisaan u qurxinayaa wala uqwiyanna baadiyeeye oo baadiyeeye hum iyaga ajmaciina dhammaantood ilaa cibaadaka addoommadaada ma ahane minhum xaalay iyaga ka mid yihiin almukhlasiina ee la xulay ee adiga markaa yacnii cibaadadaada aada u xulatay oo loo xulay qaala alla wuxuu yidhi haadaa kan siraadun jid waaye qaala alla wuxuu yidhi haadaakani siraadun jid weeyaan mustaqiimun toosan calaya ilaya aniga xaggayga u toosan way ina cibaadii addoommadayda laysa laka kuuguma sugnaanin adiga calayhim iyaga korkooda suldaanun wax xujo ah kuuguma sugnaanin ilaa man axad maahane itabacaka ku raacay adiga min alghaawiina kuwa dhumayna xaal uu ka mid yahay wa ina jahannama jahannama la mawciduhum ballankooda waay ta loo ballan qaaday weeyaan iyo ballanta lagula ballamay ajmaciina dhammaantood xaalay yihiin dhammaantood lahaa jahannamo waxay leedahay sabcatu abwaabin toddoba iridood ayay leedahay likulli baabin irid kastaa minhum min atbaaci ibliisa ibliis kuwii raacay ee xaggooda juz-un ayaa u sugnaaday qeyb qeybta oo maqsuumun la qeybiyey oo la qadaray lana ogyahay halkan marka ibliis iyo markaa markii sujuudi allah ou amrayo uu yidhi faidaa sawaytuhu wanafaqtu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin ibliis waa diiday amarkaas suuratulbaqarana waa kusoo marnay suuratulcaraafna waa kusoo marnay marka alla wuxuu yidhi fasajada almalaa-ikatu malaa-igtii baa sujuuday kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood ayaa sujuudeen ilaa ibliisa maahane istihnaha marka mutasil maahana waa munqatic lianna ibliis malaa-igta ka mid ma ahayn ayb marka ilaa ibliisa laakin ibliisu lam yasjud saasay ka dhigan tahay laakiin ibliis ma sujuudin haddii marka istihnaha mutasil laga dhiga waxaa kasoo baxayso ibliis in malaa-igta uu ka mid yahay lianna mustatnaha mustatnaa minhuga hadduu ku jinsi yahayna istihnaha waa mutasil hadduunan ku jinsi ahaynna waa munqatic hadda marka ibliis iyo malaa-igta isku jinsi maaha lianna suuratulkahfi allah wuxuu ku yidhi waid qulnaa lilmalaa-ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljinni malaa-iguu ahay lama dhihin ibliis jinni ayuu ahaaba marka malaa-igta ka mid ma ahayn isaga ayb ilaa ibliisa ibliis maahane laakiin iblis yacni ibliis maunan sujuudin isaga abaa waa diiday ibliis an yakuwa ilaa ibliisa laakiin ibliisa ibliis abaa waa diiday isaga an yakuuna inuu ahaado maca saajidiina kuwa sujuuda la jirkooda inuu ahaado waa diiday qaala wuxuu yidhi yaa ibliisu ibliisow allah wuxuu yidhi yaa ibliisu ibliisow maa laka ay maa manacaka laka macnaheeda hadda halkan manacaka maa manacakaa loo jeeda maa laka ay maa manacaka maxaa kuu diiday allaa takuuna min an takuuna inaad ahaato adiga maxaa kuu diiday maca saajidiina kuwa sujuudo la jirkood leeda markaa sidaa aan leenahay waxaan ka laqbaynaynaa inay tahay sila zaa'ida inay tahay marka an takuuna min an takuuna marka waxaa lasoo waxaa loo soo qadarayaa xaraf jar qaala wuxuu yidhi lam akun ma marka kibir bou la yimid oo dembigii ugu horreeyo alla lagula caasiyo kibir bou ahaa qaala wuxuu yidhi lam akun ma aanan ahayn aniga liasjuda inaan u sujuudayo libasharin bashar basharka oo khalaqta aada abuurtay hu isaga aada abuurtay min salsaalin aada ka abuurtay mid shanqarayso taasoo min xama-in dhiiqa ka ahaatay ama dhoobo xaggeeda taa oo masnuunin doorsoontay ama la suureeyey qaala marka bashar sidaa ani u sujuudi maayo yidhi marka asalkiisii iyo cunsurka uu ka yimid baa ibliis been u sheegay oo khiyaanay anaa ka fiican buu leeyahay aniga waxaad iga abuurtay holac isagiina caraad ka abuurtay laakiin culimada waxay yidhaahdeen qiyaaskii xataa ibliis waa gafayo horta waxay ahayd amar alle inaan qiyaas iyo ra'yi looga hor imaanin ayay ahayd meeshaa marka waa ka leexday oo waa ku gafay meesha labaadna waxay tahay ciidda iyo dabka ee rasaanada iyo deganaanta iyo fakerka iyo yacni rasaanada iyo deganaantaan ujeedaa waxaa ku roon ciidda oo min dabiicati nnaari naarta dabcigeedu waxay tahay dulduul iyo fudayd oo dab haddii meel lagu dhajiyo hadda sakanow ku tegayaa meel fog laakiin ciiddu iyada waa iska culus tahay baraka iyo khayrna de dhulku waa leeyahayo dhulkan waxaa weeyaan waxbaa lagu duugayaa waxbaa kasoo dhalanaya macaadin baa lagala baxayaa marka dhulka laftiisu hadda wax badan oo fawaa-id buu leeyahay ibliis ah yacni cunsurkiisaa been u sheegay marka ayb qaala wuxuu yidhi fakhruj ba alla wuxuu yidhi fakhruj bax minhaa min asamaa'i samada xaggeeda ka deg oo ka bax fa inaka adiga rajiimun marjuumun mid la rajmiyey oo naxariistii alle laga fogeeyey oo la lacnaday baa tahay wa ina calayka adiga korkaaga allacnata lacnadii baa dushaada ah ayb fii suurati saadna wa ina calayka lacnatii ilaa yowmi ddiin ay ahayd marka lacnadda halkan la tilmaamaa de waa lacnad alle xaggii ka raacday ibliis lacnaduna marka waxay tahay altardu waalibcaadu can raxmat illaahi eryid iyo ka fogeyn laga fogeynayo naxariis alle sideedaba ayb ilaa yowmi ddiini is-abaalmarinta maalinteeda intii ka ah qaala wuxuu yidhi ibliis rabbi yaa rabbi rabbigayow fa andirnii marka fiiri ibliis waa yaqaanaa rabbi oo wuxuu leeyahay rabbi rabbi yaa rabbii yacni rabbigayow fii suurati saadna wuxuu yidhi fa bicizatika la uguyanahum ajmaciin cizadaadan ku dhaartay waa baadiyeyna aqoon darra marka ma hayso ibliis meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka aqoon darro keliya kufrigu ma aha gaalnimada iyo kufrigu jahli ma ahan keliya oo qofku inuu alle ka jaahil yahay diinta ka jaahil yahay rasuulkii una uu ka jaahil yahay keliya kufrigu ma ahan intaa keliya ee qofka isagoo allana yaqaan diintana yaqaano qur-aankiina yaqaano u gaal noqon karaa oo uu diidi karaa leanna kufrigu anwaac buu leeyahay akbarka ah oo waxaa jiro kufru cinaadin kufru juxuudin kufru takdiibin kufru shakin kufru nifaaqin shan qaybood baa loo qaybiyaa kufriga akbarka qofkii marka u maleeyo kufriguba inuu yahay jahli bis oo u haysta gaalku qofaan ilaahay aqoonin waayo oo ruuxu hadduuba ilaahay yaqaano waa mu'min haddaad u haysato iimaanka iyo kufriga ma fahamsanid macaanidoodii marka qaala wuxuu yidhi ibliis rabbi yaa rabbi rabbigayow fa andirnii ii koro oo ii sugo ilaa yawmi yubcathuuna ilaa yowmi maalin yubcathuuna lasoo bixinayo intii ka ah ii sugo ilaa maalinta lasoo saaraya dadka ii kaadiyo ii sugo qaala wuxuu yidhi alla fa inaka adiga min almundariina kuwa loo sugtay baad ka mid tahayba ilaa yowmil waqti waqtigii maalinkiisa intii ka ah almacluumi la yaqaanay waqtigii la yaqaanay maalintiisa intii ka ah waqtigaana marka dabari wuxuu leeyahay wadalika xiina laa yabqaa cala alardi min bani aadama dayaarun waa marka bani aadamka dhulka korkiisa hal bani aadam ounan baaqi ku ahayn markaa ayay ayaa isagu markaa yacni ibliis la dilaya ou dhimanaya qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow bimaa aqweytanii ba-daani sababiyana waa laga dhigi karaa baa-ulqasamna waa laga dhigi karaa waxay u badan yihiin baa-ulqasam inay tahay waxayna marka ka dhigan tahay maada ku jirtaana waa masderiya ficil ma maadaas iyo masderka ficilka iyo ficilka ka dambeeya maada masder baa laga dhalaalinayaa ba-daana lagu jarayaa marka macnuhuna marka wuxuu noqonayaa bimaa aqweytanii biiqwaa'ika iyaaya dhuminta aad i dhumisaan ku dhaartay haddii marka ba-da qasamiye laga dhiga sidaas waay haddii ba-da laga dhiga sababiyana bimaa aqweytanii biiqwaa'ika bisababi iqwaa'ika iyaaya dhuminta aada i dhumisay sababkeeda la usayinanna lawallaahiya usayinanna qurxiye oo qurxiye lahum iyaga u qurxiye fil ardi dhulka korkiisa u qurxiye idan marka ibliis waxyaabaha uu dadka ku baadiyeynayaa waxay tahay adduunyada u qurxinayaa dadka ididiilo iyo adduunye qurxin iyo waxyaabaha ayaa halkaa ayuu dadkii markaa u qurxinayaa xubu dunyaa adduunye jacaylkaas baa marka wuxuu sababayaa kufri bidco macaasi baa loogu dhacayaa iyada darteed xasilinteeda waqad sadaqa rasuulu llahi sal l slam markuu yihi maa di'baani jaa'icaani ursilaa fii ganamin biafsada laha min xirsi اlmar'i cala almaali washarafi lidiinihi laba yeey oo baahan oo ari lagu soo daayey sida ay arigaa u qaribayaan oo ay u fasaadinayaan waxaa ka daran sida maal jacaylka iyo sharaf jacaylka qofka diintiisa ay u qaribayaan ayb iyada darteed waxaa dhici karta inuu diintii uga baxo maal raadintii iyo sharaf raadinteed waxaa dhici karta inuu bidco ugu dhaco waxaa dhici karta inuu macsi u sameeyo qof u dilo mar walba waxaan arkaynaa qof qof u dilayo wax aan yacni kun shilin iyo laba kunoo shilin qof qof u dilay baad arkaysaa qof muslima oo aakhiro og oo haddana marka inay aakhiro ka dambayso og oo wax yar aan u dul qaadan karin oo kunkaa shilin helitaankeeda qof dhan u dilayo muslima maxaad u malaynaya marka nacam yaa ku xambaaray ibliisaa ku xambaaraya nacam muxuu marka ka xaggee ka soo galay maalkan haddaad qaadato waxbaa kuu kordhayuu leeyahay nacam ninka suuqa joogay khiyaanayo badeecada iyo ganacsiga wax ku khiyaanayo xirfadda wax ku khiyaanayo adduunyadaas la jeclaysiiyuu kasoo galay ibliis xaggiisa nacam marka qofku marka bani aadamkii adduunyo waaba la jeclaysiiyey laakiin waxaa la rabaa inuu aad iskala dagaalamo oo markay noqoto mustaqbal aakhiro iyo adduunyadan adduunyadu inay baaba-do yaa ka roon in adiga mustaqbalkaaga aakhiro uu dhumo qof hadda muslima waxaa lagu dili karaa hal daqiiqo laakiin halkaa daqiiqo maxaa ka ratib maayana aakhiro beel lacnad alle cadaab weynin badan caro alle baa ka ratib maysa waana daqiiqad ficilkaa waxa la sameeyey maantana hadda marka waad arkaysaan mujtamaceenu sida uu isu dilaya ayb marka ibliis wuxuu leeyahay lausayinana lawallaahi yo usayinana u qurxiye oo u qurxiye lahum iyaga fil ardi dhulka ayaan u qurxinayaa adduunyadii wala uqwiyannahum dhumiye oo dhumiye ajmaciina dhammaantood dhumiye ilaa cibaadaka addoommadaada maahane minhum xalay ay ka mid yihiin iyaga almukhlasiina ee la xulay almukhlisiinana waa la akriyey daacadda adiga kuu ah haddii laamka la hoos dhigo almukhlasiina haddii la yidhaahna la doortay wy addoommadaadii la doortay ama kuwa daacadda ku a maahani kuwaasi tabar uma haayuu leeyahay ibliis isagu marka sidan waa malaynayey markii uu hadalkan lahaa malay ka ahayd maladaa marka ma dhabowday mase ma dhaboobin fii suurati saba ayuu alla ku sheego wuxuu yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faitabacuuhu ilaa fariiqan min almu'miniin ibliis waa kaga dhabeeyey maladiisa waa tan maladii marka waa ka dhabeeyey buu alla yidhi naam ayb faitabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin waxaa raacay ibliis bay dadkii raaceen wax yar oo mu'miniina maahani naam intaabaan raacin ibliis ayb ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiin kuwaa marka isagu ibliis tabar umale miya ma baadiyeyn kara miyaa laga wadaana culimada waxay yidhaahdeen quluubtooda tasallut kuma leh aayadda soo socoto ina cibaadii laysa laka calayhim sultaanun quluubtooda adiga tasallud kuma yeelanaysid waayo addoommadaas alle dembi haddii uu ka dhaco waa soo laabanayaan marka towbay la imaanayaan adiga marka waa ka adkaanayaan ee adiga kama adkaan kartid qaala wuxuu yidhi alla haadaa kan siraadun jid weeyaan mustaqiimun toosan oo toosnaan badan calaya ay ilaya aniga xaggayga u toosan kan waa jid xaggayga u toosan xasanulbasri wuxuu yidhi macnaahu siraatun ilaya mustaqiim wa qaala mujaahidun alxaqu yarjicu ila allah xaqa ilaahay buu usoo laabanaya alla xaggiisa ayuu yahay wa calayhi ariiquhu ayb culimada qaarna waxay yidhaahdeen calaadu booskeeda ha joogto oo macnuhu wuxuu noqonayaa qaala wuxuu yidhi alla haadaakani siraatun jid waaye mustaqiimun toosan calaya bayaanuhu caddayntiisana aniga dushayda ay tahay oo anaa caddaynaya buu alla leeyahay macnaha marka waa lagu macneeyaa iyadana oo faraa alakfash baa wuxuu yihi alaya calaya adilaalatu cala asiraati lmustaqiim tu tusinta jidka toosan la tusiyaa korkayga waayo ina cibaadiya addoomadeyda laysa markaa calayada sidii hore haddaan ku wadno ama ilaya ilaya aan dhahno waay xarafkaa jar wuxuu ku tacalluqayaa mustaqiimunta dambe leanna waa wasfi mustaqiim ina cibaadiya addoommadayda laysa laka kuguma sugnaanin adiga calayhim iyaga korkooda suldaanun wax awood iyo xujo ah dushooda kuma lihid waayo nacam wax quwo ah dushooda kuma lihid qaala ahlulmacaanii waxay yidhaahdeen buu yidhi baqawi yacni calaa quluubihim waayo quluubtooda tasallud kuma lihid adiga wasu'ila sufyaanu bnu cuyayna ibnu cuyayna aayadan la su-aalay can hadihi alaayati faqaala wuxuu yidhi laysa laka calayhim sultaanun wax suldaan iyo xujo dushooda kuguma sugnaanin tulqiihim fii denbin oo adiga markaa aada ku ridaysid addoommadaa alle dembi aad ku ridaysid yudayaqu canhu cafwi ama yadiiqu canhu cafwi kaasoo marka cafiskaygu ciriiri uu ku noqonayo ma ku ridi kartid ayb yacnii dembi inaan aniga u cafiyo oo cafiskayga uu gaaro dembi cafiskayga ciriiri uu ku noqonaya ounan gaaraynin adiga xoog uguma lihidoo ma ku ridi kartid ayb wa haa-ulaa'i tahniyat اllahi aladiina hadaahum wajtabaahum kuwaasina waa kuwa alla doortay baa loo jeedaa ilaa man axad maahana itabacaka ku raacay adiga ilaa man axad maahana itabacaka ku raacay min alghaawiina kuwa dhumay xaalay ka mid yihiin kuwaan kuwa unbaad adigu iska wadwadan kartaa waay suuratulisraa-na waa noogu imaan doontaa ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan wakafaa birabbika wakiila ayb wa ina jahanama jahanama lamawciduhum ballankooda waay ballanta loo yaboohay weeyaan jahanamo ajmaciina xaalay yihiin dhammaantood lahaa jahanamo waxaa u sugnaaday sabcatu abwaabin afar yacni toddobo irdood irdahana marka waxaa laga wadaa sabcatu darakaat sabcu darakaatin waa toddoba dabaq ayay jahanamo leedahay dabaqa ugu koreeyo oo kor soo xigo ummaddan dadkeeda ahlu macaasida iska leh marka lagu cadaabana ilaahay markau doono waa ka bixinaa marka kuwa midba midka uu kasii hooseeyana waa say u kala kufri badan yihiin suurat nisa waxaan kusoo marnay ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar ayb naarta naarahaasi marka waa toddobo ayb aayadda marka macnahana waa laga qaatay likulli baabin albaab kastaa minhum min atbaaci ibliis ibliis kuwii raacay xaalay yihiin juz-un baa u sugnaaday juz juska oo maqsuumun la qeybiyayo iyaga loo qoondeeyey nin walbaa kuwaa ibliis raacay qoondo ayuu ku leeyahay jahanama walciyaadu billah ayb ibnu cumar waxaa laga wariyey inuu yihi radia allahu canhu can nabiy sal l slama qaal lijahannama sabcatu abwaab jahanamo waxay leedahay toddoba albaab baabun minhaa albaab iyada toddobadaa ka mid ah liman salla sayfa calaa ummatii albaab albaabaha ka mida wuxuu u sugnaaday qofkii ummaddeyda seefta ula baxo oo aan qof baariya iyo faajirba aan dhaafaynin jidkaasuu taagan yahay qof akhyaara iyo qof shar badan midna ma dhaafayo ummadiiba uu marka seefta ula baxay markaa sidaas ibn cumar uu yidhi ow qaala ama wuxuu yidhi calaa ummati muxamedin ummatu moxamed korkeeda seef midka ula baxay ayaa irid ku leh toddobadaa iridood mid ka mida ina almuttaqiina fi jannaatin wacuyuun ina markii alla soo sheegay kuwaa iyo waxa ay leeyihiin dadkaa xunxun kuwii wanaagsanaa buu tilmaamayaa ina almuttaqiina kuwa dhowrsaday oo rabbi ka dhowrsaday fii jannaatin baa ayay kusug ayay ku jiraan fii jannaatin jannooyin dhexdeed ayay ku sugan yihiin iyo wa cuyuunin ilo ayay ku sugan yihiin dhexdood yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa udkhuluu gala haa jannooyinkaa gala bisalaamin saalimiina xaalaatihin kuwa nabad galay aaminiina xaal aad tihiin kuwa dhimasho iyo mowd ka nabad galay wanasacnaa waan siibnay waa bixinay maa ayaan bixina shay fii suduurihim laabahooda dhexdooda ahaaday oo min gillin uurgunud iyo cuqdo ah ikhwaanan xaal ay yihiin yaan jannaadkaa marka ay ku sugnaanayaan ama ay gelayaan ikhwaanan xaal ay yihiin walaalo iyagoo abaagalan ay gelayaan calaa sururin yacni mutaqaabiliina xaaleyihiin kuwa iska soo horjeedo calaa suruurin sariiro korkood iskaga soo horjeedo laa yamasu ma taabanayo hum iyaga fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda nasabun wax noog iyo daal ah taaban maayo wamaa hum ma ahaanin bimukhrajiina kuwa laga bixinaya minha min annaari naarta xaggee min aljannati jannada xaggeeda kuwa laga bixinaya ma aha nabi cibaadii anii ana algafuuru raxiim halkan marka alla wuxuu leeyahay ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday oo dhowrsaday fii jannaatin bay ku sugan yihiin jannooyin iyo wa cuyuunin ilo burqanayo yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa udkhuluu galahaa jannadaa gala bisalaamin saalimiina xaalaatihin kuwa nabad galay amase in la yidhaha bisalaamin musallamiina calayhim xaalaatihin kuwa la salaamayo korkooda oo malaa'igtaa salaamayso aaminiina xaal aad tihiin kuwa nabad galay oo mowd iyo geeri ka nabad galay wanasacnaa waxaan siibnay oon bixinay maa waxa fii suduurihim laabahooda ku sugan ku sugnaaday oo min gillin uurgunud ah goormaa marka laga bixinayaa cuqdada dadku mu'miniintu markay siraadka soo gudbaan oo jannadii ay u socdaan ayaa waxaa lagu istaajinayaa meel buunda ah qanqara xadiidka nebiga sal ll ly slam sida uu leeyahay qanqaradaa iyo buundadaa marka lagu joojiyo waa laysu qisaasaa marka ninba ninka kale wixii uu ka tabanayay ayaa laga siinayaa jannada ma la raba inay galaan ayagoo wax isu qabo markii nin allaale ninka kale waxa uu ka hayay ama waxaa cuqdo uu ka qabo iyo laga nadiifiyo qalbigiisa markaas baa marka jannada ay gelayaan waana markan rabbi uu tilmaamayo uu leeyahay wanasacnaa maa fii suduurihim min gillin bani aadamkuna si kastou u wanaagsan yahay dadkii meel iskula nool wax un waa un waa waa yani way kala tabanayaan walidalika imaam axmed wuxuu wariyey kitaabu fadaa'il الصaxaaba uu ku wariyey can caliyin radia allahu canhu cali bn abi aalib laga wariyey inuu yidhi inii la arjuu yani sababtuu ku yidhina waxay ahayd nin baa usoo galay markaasuu rabaa inuu cali ugu bisha inuu cali ugu bishaareeyo dilkii zubayr bnu اlcawaam radia allahu canhu nin marka dadkii fitnada waday ka mid ahaa oo isagu da dabcan saxaabi aan ahayn ee dadkii fidnoolayaalka ahaabaa wuxuu cali rabaa inuu ugu bishaareeyo zubayr waa la dilay inuu ugu bishaareeyo markaasuu cali u diiday inuu usoo galo albaabkana laga furo markii dambe laga furayna cali markaa markuu sidaa ku yidhi ayaa markaa cali radia allahu canhu uu ku yidhi ugu bishaareeya zubayr ninkii dilay qaatila ibni safiya safiya ila zubayr nebiga eedadiisaa dhashay safiya bintu cabdilmualib ee ninkii zubayr dilay ugu bishaareey naar buu yidhi ninkii zubayr dilay naar ha loogu bishaareeyo leanna nebigaan maqlay isagoo dhahaya ina likulli nabiyin xawaariy nebi kastaa wuxuu leeyahay dad u gargaaro oo khullas u ahoo daacad u ah wa ina xawaariyi zubayr aniga kuwa daacadda i ah zubayr waayu yii nebiga sal ll ly slam ninkii markaa nebigu sidaa yidhi baa nin rabaa inuu yidhaahdo waa gaal waa munaafiq waa kayta wakayta buu rabaa inuu yidhaahdo ninkii nebigu sidaa uu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh cali markuu ninkaas sidaa ku arkay buu marka iska celiyey sidaana waa ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi cali iyo zubayrna dabcan nooc dagaal unbaa dhex maray ijtihaad iyo ku ka dhashay markaasuu cali yidhi innii la arjuu aniga waxaan rajaynayaa an akuuna inaan ahaado ana aniga iyo wadalxatu iyo wazubayru miman qaala allahu fiihim dadku alla ka yidhi wanasacnaa maa fii suduurihim min gillin ikhwaana calaa sururin mutaqaabiliin aayaddaa dadkeeda inaan noqonaan rajaynayaa buu yidhi leanna cali wuxuu ogaaday zubayr in jannada loogu bishaareeyey isagoo nool cali isagana waa loogu bishaareeyey jannada isagoo nool waxaan marka raafidada iyo shiicadu ay akrinayaan halaag iyo baaba- waaye iyo yacnii alla naxariistiisoo laga fogaado unbaa ka dhalanayso ayb marka alla wuxuu yihi wanasacnaa waaanu ka waxaan bixinay oon ka siibnay maa waxa fii suduurihim laabahooda ahaa dhexdiisa ahaaday oo min gillin uurgunud iyo cuqdo ah ikhwaanan xaal ay yihiin walaalo iyagoo ah ikhwaanan marka waxaa laga xaalaynayaa udkhuluuhaa waawda ku jirto gala ikhwaanan xaala kownikum yani aad tihiin walaalo aad tihiin galow yaa la dhahayaa jannadii mutaqaabiliina xaalaatihiin kuwa iska soo horjeedo calaa suruurin sariiro korkooda oo qofba qofka kale sariir uu ugaga soo horjeedo o ula sheekaysanayo laa yamasuhum ma taabanayo fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda nasabun noog iyo daal ku taaban maayo wax daal ah wamaa hum ma ahaanin bimukhrajiina kuwa la bixinayo minha min aljannati jannada laga bixinayana ma aha nabi cibaadii anii ana algafuuru اraxiim nabi ugu waran cibaadii addoommadeyda anii bianii aniga ana anigu algafuuru inaan ahay mid dembi dhaafid badan alraxiimu naxariis badan sidaa inaan ahay addoommadeyda u sheeg wa ana cadaabii cadaabkayga huwa isagu alcadaabu inuu yahay cadaab alaliimu aad u xanuujin badan inuu yahayna dadkii ugu sheeg sidaa aayaddan labadan aayadood marka waxay jamciyeen alkhowf waalrajaa yacni cabsi iyo rajo marka lagu yidhaha alla uu yidhi nabi cibaadii anii ana algafuuru raxiim naxariista allaad quudarraynaysaa ood rajaynaysaa wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliimna cabsi baa ku gelayso waana sida la rabo qofka inuu u noolaado inuu noolaado isagoo cabsi ay ku jirto war haddaad maanta dhimato yacni dunuubtaanaad ku dunuub baad gashay waxaad yacni waajibaad baad dayacday xaggeed aadaysaa naar baad kuso ayaa halis u tahay cabsidii naarta inay mar walba kugu jirto ee ilaahay maadaama iimaan kugu deeqayna inaad ilaahayna kaalmaysato bariso ee rajana aada rabbi ka qabto mar haddii ilaahay iimaan ku siiye meel fiican inuu kuu wado wax la rajeeyo marka ilaahay baa ugu yacni yaa yay tahay in la rajeeyo axad la rajeeyo waa alle marka labadaasaa ku jirto bayna alkhawf waraja qofku inuu u dhexeeyo markuu dhiman rabana ee calaamaadkii dhimashada iyo waxay kusoo degaanna rajada inuu badiyo sidaasay culimadu u badan yihiin qaarna waxay leeyihiin mar kasto xaalad walba in cabsi iyo rajo labadaa lagu jiro haddii marka cabsida la waayana waa qatar oo al-amnu min makri illaahi waxay ka mid tahay dunuubta kabaa-irta haddii naxariis rajada la waayana ya-si iyo quustuna waxay ka mid tahay naxariista alla laga quustana kabaa-irtay ka mid tahay labadii marka qofka inuu isku daraw nabi u sheeg oo ugu waran cibaadiyi addoomadeyda anii aniga ana anigu ah algafuuru mid dembi dhaafid badan inaan ahay alraxiimu naxariis badan wa ana cadaabii cadaabkayga huwa isagu alcadaabu inuu yahay cadaabkii alaliimu almu'limu laxwinayo xanuujinayo ayb qisadii nabiyullaahi ibraahim baa la gelayaa marka intaa kadib bal labadan marka fiiri labadan aayadoodee hadda aan soo dhaafnay siday u gaaggaaban yihiin iyo yacni tarkiibka iyo tarhiibka ku jira fiiri qur-aanku inuu kalaamullaahi yahay waa fahmaysaa ayb bani aadan hadda haddii la dhihi lahaa sifee bal waran ee hadalkiisu hadal marka wuxuu noqonayaa uun adeegna uu ku jiro macaanidiisuna iska yar tahay intan yartaa marka allah wuxuu ku tilmaamay tarkiib iyo tarhiib cabsi iyo rajo iskugu daray wanabi-hum can dayfi ibraahim wanabi u waran hum iyagii u waran can dayfi ibraahiima ibraahim martidiisa ugu waran oo ugaga sheekeen xaggooda kaga kaga waran id waqti dakhaluu ay galeen calayhi calaa ibraahiima ibraahim ay u galeen faqaaluu waxay yidhaahdeen salaaman nusallimuka waa ku salaamaynaa salaaman salaam qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim markuu salaamtii ka radiyey kadib inaa anagu wajiluuna kuwa cabsanayaan nahay minkum idinka xaggiina ka baqayaan nahay qaaluu waxay yidhaahdeen malaa- martidii laa towjal ha cabsanin inaa anagu nubashiru waan bishaaraynaynaa ka adigaan kuu bishaaraynaynaa bighulaamin baan kugu bishaaraynaynaa wiil wiilka oo caliimin cilmi badan qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim abashartumuunii ma ii bishaarayseen calaa an massaniya xaal ou itaabtay alkibaru weynaan iyadoo ay itaabatay oo ay i gaartay yacni miyaad ii bishaaraynayse miyaad ii bishaarayseen fa bima maxay baad tubashiruuna ku bishaaraynaysaan isagii marka nabiyullah qaala wuxuu qaaluu waxay yidhaahdeen basharnaaka waanu kugu bishaaraynay bilxaqi baan kugu bishaaraynay xaq shay xaq ahoo yaqiin ah iyo ogaal annagoo ku dheehan baanu kuu bishaaraynay falaa takun ha ahaanin ibraahiimu min alqaaniqiina kuwa quustay ha ahaanin ha ka mid ahaanin qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim waman yaa yaqnadu ka quusanaya min raxmati rabbihi rabbigii naxariistiisa yaa ka quusanayo yacnii cidi ka quusan mayso ila daalluuna kuwa baadiyeysan oo dhunsan ma ahani qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim intaa kadib famaa khatbukum ay famaa sha'nukum sha'nigiinu muxuu ahaaday ayuha almursaluuna kuwiinan la dirayo qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anagu ursilnaa waa nala diray ilaa qowmin qolo intii ka ah baa naloo diray qolada oo mujrimiina dembaabeen ilaa aala luutin reer luut maahane inaa anagu lamunajuuhum kuwa badbaadinayaan nahay iyagu ajmaciina dhammaantood ila mra'atahu xaaskiisa ma ahane qadarnaa waanu xukunnay oo allah xukumay inahaa iyadu la min alghaabiriina kuwa haraya inay ka mid tahay ayib qisadaana marka alla wuxuu kaga hadlayaa nabiyullaahi ibraahim qisadiisii suuratu huud iyadoo faahfaahsanna waa kusoo marnay marka alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wanabi-hum ugu waran oo u sheeg can dayfi ibraahiima ibraahim martidiisa uga waran xaggooda id waqti dakhaluu ay galeen calayhi calaa ibraahiima ay u galeen faqaaluu waxay yidhaahdeen salaaman waanu ku salaamaynaa salaam qaala wuxuu yidhi ina qaala wuxuu yidhi marka nabiyullaahi ibraahim inaa anagu wajiluuna kuwa cabsanayaan nahay minkum idinka idinka cabsanayo ee marka uu sidaa dhahayo waa markuu salaantii ka radiyey uu baxay oo dibigii soo qalay oo yacni uu usoo kariyey hortooda soo dhigay ay gacantii marka ka taagteen oo aynan cunin ee nin marka aadan aqoonin gurigaagiina yimid cuntadaadiina ka af haystoo diiday cabsi waa leeyahay marka nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi innaa minkum wajiiluun waa idinka cabsanaynaa yidhi marka ayb cabsidanna marka waa cabsi dabiici ah waayo bani aadamku ambiyada iyo keyrkoodba da cabsida dabiiciga waa lagu abuuray cadow qofka inuu ka cabsado wixii marka bahal inuu ka cararo cabsidaa marka tii marka yacni maahan khawfu siri ma aha khawfu siri iyada allah iskale keliya qalbigaaga wax aadan u jeedin asbaab aan hortaada oolin cabsi waxa ay ku hayn kartaa waxa ay tahay allah subxaanahu watacaala ayb marka middaani waa middii iska dabiiciga ahayd qaaluu waxay yidhaahdeen laa tawjalha cabsanin in laa tawjalha cabsanin inaa anagu nubashiruka waanu kuu bishaaraynaynaa bigulaamin baan kugu bishaaraynaynaa wiil wiilka oo caliimin cilmi badan waa isxaaq ayb qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim isagoo la yaaban layaabkuna de waxaa keenaya sida la bartay caadada ah isagiina nin oday ah buu noqday waa yeel ah ee haweenta uu qabana ee ilmaha la laga sugayana iyadana qof waayeel ah oo weynaatay way siday iyaduba u yaabtay oo ay tiri markii uu yidhi wamin waraa'i isxaaqa yacquub qaala yaa weylataa aalidu wa ana cajuuzun wahada baclii shaykhan ayay tiri ina hada la shay-un cajiib nabiyullaahi ibraahim markaisna waa yaabay oo qaala wuxuu yidhi abashartumuunii ma ii bishaarayseen calaa an massaniya xaal uu itaabtay alkibaru weynaan iyadoo ay itaabatay ay maca masi lkibari iyaayo weynaan ay aniga xaal ay itaabatay iyadoo sidaa ay jirto miyaad ii bishaarays miyaad ii bishaarayseen fa bima maxaybaad fa biayi shayin shaygeebaad tubashiruuna aada ku bishaaraynaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen basharnaaka waanu kuu bishaaraynay bilxaqi ay bixaqin wa yaqiinin wa cilmin mina xaq iyo yaqiin iyo ogaal annaga xaggeenna ka ahaaday oon ogaanay biana allaha alle qad wahaba laka ghulaaman caliiman inuu alla kuu hibeeyey wiil cilmi badan yacni ogaal iyo yaqiin iyo xaq aan ku haynaan kugu bishaaraynay ayb falaa takun ee ha ahaanin min alqaanitiina kuwa quustay ha ahaaninoo naxariista rabbi ha ka quusanin qaala nabiyullaahi ibraahim de marka arrintaa waa yaqaanaa isaga dabcan qaala wuxuu yidhi waman yaqnatu ka quusan maayo min raxmati rabbihi rabbigii naxariistiisa ila daalluuna kuwa dhumay unbaa ka quusto yacni aniga naxariis alla kama qu quus kama ahi meeshaa marka waman yaqnatu waa istifhaam macnihiisana loo jeedo nafyi waman yaqnatu ay laa yaqnatu yaa ka quusanaya ay laa axada yaqnatu qof ka quusanayaa ma jiro min raxmati rabbihi rabbigii naxariistiisa ila daalluuna kuwa dhumay unbaa ka quusto ayb oo baadiyoobay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim famaa khatbukum famaa sha'nukum xaajadiinna iyo sha'nigiinna weyn muxuu ahaaday ayuha almursaluuna kuwiinan la dirayow qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anagu ursilnaa waana la diray ilaa qowmin qolo intii ka abaa naloo diray qolada oo mujrimiina dembaabeen qolo markaa dembaabeen ayaa naloo diray liihlaakihim halaagitaankoodaana naloogu diray ilaa aala luutin reer luut ma ahane waa laga reebay ayb istinahana dabcan de mutasil ma noqonayo ilaa qowmin mujrimiina ilaa aala luutin reer luut iyo dadkii raacay mujrimiin ma ahayn iyaga oo iyaga mujrimiin ma aha marka istihnuu waa iska munqaic ayb luut aalkiisa ma ahane inaa anagu lamunajuuhum kuwii korinayo badbaadinayaan nahay ay nunajiihim min alcadaabi cadaabkan ka korinaynaa aladii umirnaa cadaabkaasoo nala amray an nucadiba bihi inaan ku cadaabno qowma luutin marka annagaa idin badbaadinayna macnaha maahan inay iyagu ilaahiye yihiin oy wax badbaadi karaane yacni waxay u jeedaan marka cadaabkii alla ou nala soo diray ouna amray inaan dadkaa halaagno iyaga kuma jiraan saasay ka wadaan amarka allah iska leh ee malaa-igtu iyadu amar male amarka alla unbay fulinayaan ila mra'atahu haweentiisii ma ahane ila mra'atahu marka ilaa aala luutintaa laga soo reebay aala luutin ila waa luut aalkiisa xaaskiisa waa ka mid tahay iyada ma ahane waa laga reebay meeshaa marka masala laga qaadanaa dhinacna luqa ka taabanaysa dhinacna usuulka looga hadlo mukhasiska iyo meelaha markay ka hadlayaan macnuhu waxay tahay istihnuhu yacni mustatna waa lasii ist waa laga sii istihnoon karaa ayb mustatna waa laga sii istihnoon karaa oo masalan qofku haddii uu yidhaahdo laka calaya adiga waxaa yacni dushayda waxaa kugu sugan ood igu leedahay casharatun toban ayaad igu leedahay ayaad tiri maalan ilaa arbaca afar marka laga reebo maahan ilaa waaxidan mid marka laga sii reebo meeqow qofkaa marka toddoba wa toban baad igu leedahay marka afar laga reebo afartaa marka hal laga sii dejiyo laga sii reebo haddana maxaa soo haraya marka afar haddii hal laga reebo waa saddex tobankii marka saddex laga jarana waa toddobo ila imra'atahu haweentiisii ma ahane qadarnaa waanu xukunay oo waa yacni waanu xukunay oo allah xukumay inahaa iyadu la min alghaabiriina kuwa haraya inay kaiyay ka mid ahaatay falamaa jaa ala luutin lmursaluun falamaa markii jaa-a uu yimid aala luutin reer luut marka uu u yimid almursaluuna kuwii la diray malaa'igtii markay u yimaadeen reer luut qaala wuxuu yidhi qaala inakum idinku waxaa tihiin inakum idinku qowmun qolo ayaa tihiin qolada oo munkaruuna la inkirayo ayaa tihiin qolo la inkirayo oo aan la garanaynin ayaa tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen bal eh ji'naaka waxaanu kuula nimid bimaa kiibaan kuula nimid kaanuu ay ahaayeen yamtaruuna inay ku murmayaan fiihi maaga dhexdiisa oo min alcadaabi cadaab ah cadaabkii ay ka murmayeen oy ka doodayeen baanu kuula nimid waataynaaka waxaanu kuula nimid adiga bilxaqi xaqi baan kuula nimid wa inaa anaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaan nahay ee fa asri dheelmi biahlika ehelkaaga la dheelmo yacni dheelmi biqicin gabal dheelmi gabalka oo min alleyli habeenka ka ahaaday qeyb ama ximin habeenkii ka mid ah la dheelmo ehelkaaga watabic raac adbaarahum gadaashooda marka dabadoodana raac adbaara ahlika ehelkaaga gadaashooda raaco adiga gadaal ka socow oo iyagu ha ku hor socdaan walaa yaltafit younan milicsanin minkum xaal uu idinka idinka mid yahay axadun qofna wamduu taga oo socda xaysu meel tu'maruuna la idin amrayana aada shaam iyo dhulkaas waqadaynaa waan waxyoonnay ilayhi ilaa luutin luut intii ka abaan u waxyoonnay daalika kaagaas ayaan u waxyoonnay almra ee arrinka ah anna daabira haa-ulaa'i kuwan dabadooda ayaanu u waxyoonnay maqduucun mid la jaray inuu yahay musbixiina xaala yihiin iyagoo waa berisanayo waa beriga gelayo ayb markaa nabiyullaahi luut bay u yimaadeen malaa'igtii sidan baa dhex martay falamaa markii jaa-a aala luutin reer luut uu u yimid almursaluuna malaa'igtii la diray qaala wuxuu yidhi luut inakum idinku qowmun qolaa tihiin qolada oo munkaruuna la inkirayo ayaa tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen bal ee ji'naaka waxaanu kuula nimid bimaa kiibaan kuula nimid kaanuu ay ahaayeen yamtaruuna fiihi inay ku murmayaan iyaga waa cadaabkii wa ataynaaka bilxaqi xaq ayaanu kuula nimid wa inaa anaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaan nahay ee fa asri dheelmi biahlika ehelkaaga la dheelmo biqidcin gabal qeyb oo min alleyli habeenka ka mid ah watabic raac adbaarahum gadaashooda raaco dabagal oo adiga gadaal ka soco walaa yaltafid younan milicsanin minkum xaal uu idinka idinka mid yahay axadun qofna wamduu socda xaysu meel tu'maruuna la idin farayana aada waqadaynaa waanu xukunay macnaa wa awxaynaa waqadaynaa waanu u waxyoonnay ilayhi ilaa luutin luut intii ka abaanu u waxyoonnay daalikaan u waxyoonnay kaagaas ee al amra arrinka ah marka daalika qadaynaada mafcuulkeedii waay al amrana waa cadfu bayaan cadfu bayaan marka waqadaynaa waanu waxyoonnay ilayhi ilaa luutin baan u waxyoonnay daalika kaagaas baan u waxyoonnay al amra ee arrinka ah ayaa la leeyahay ayb ayb bedel haddii la doonana waa laga dhigi karaa oo macnuhu marka wuxuu noqonaa waqadaynaa waxaanu u waxyoonnay ilayhi ilaa luutin luut intii ka ah daalika kaagaas baan u waxyoonnay al-amraan u waxyoonnay ayb oo meesha wixii iska cadfu bayaan laga dhigi kara bedelna waa laga dhigi karaa uun wax laba masaleeya wax lamid a maahane ayb wasaalixan libadeliyatin yuraa fii gayri naxwi yaa ghulaamu yacma yacmuraa kuwii ibnu maalik dhihi jiray hadda halkanse marka dalika alamrada in cadfu bayaan laga dhigaayo ku fiican tahay lianna daabirada dambe daalikada horay bedel ka noqoni wa qadaynaa waanu waxyoonnay ilayhi ilaa luutin baan u waxyoonnay daalika kaagaas baan u waxyoonnay almra arrinka ah ana daabira haa-ulaa'i kuwan dabadoodaan u waxyoonnay maqduucun inuu yahay ku la jarayo dabadooda in la jarayo la salgoynayo midna aan laga reebaynin sidaa baanu u waxyoonnay musbixiina xaal ay yihiin kuwa aroorgelaya iyagoo aroorgelayo xilliga aroortii wa jaa-a ahlulmadiinati yastabshiruun wa jaa-a waxaa yimid ahlulmadiinati magaalada dadkeedii baa yimaadeen yastabshiruuna xaal ay yihiin iyagoo bishaaraysanayo qaala wuxuu yidhi inna haa-ulaa'i kuwani dayfii martideyda waay falaa tafdaxuunii ee haygu ceebeyninina oo haygu fadeexayninina wattaqu llaha alla ka cabsada walaa tukhsuuni hay hoojinina qaaluu waxay yidhaahdeen awalam nanhaka miyaanan kaa celinin can ilcaalamiina awalam nanhaka miyaanan kaa celinin an tudayifa inaad martigeliso axadan axad inaad martigeliso min alcaalamiina ka mid a saas oo kale ay ka dhigan tahay qaaluu waxay yidhaahdeen awalam nanhaka miyaanan kaa reebin can ilcaalamiina caalamiinta xaggooda inaad dadkaa yacni caalamkaa inaad wax kamida martigeliso miyaanan kaa celinin hadda ka hor bal caqli xumada arag iyo dhiiranaanta iyo xumaanta ay barteen sida ay xataa caqliga uga qaaday nebigoodiibay waxay kula khidaabayaan inaad dad martigeliso soo annaga kuuma diidin hadda ka hor ayb kufri waa noocaas un gaalnimadu waxaa weeyaan meel waqti kastoo ay joogto gaalnimo ilbaxnimo ma leh caqli xumo unbaa mar walba la socotoy leedahay ayb ama ha joogo qarniga kow iyo labaatanaad ama quruntii hore ha taagnaado kuwan hadda jooga laftooda wax noocaas oo kale yaa ka buuxo oo markaad ku arkaysaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi luud haa-ulaa'i kuwan banaatii gabdhahaygii weeyaan ummadiisii maadaama isagu rasuul u yahay wuxuu leeyahay kuwani waa gabdhahaygii oo gabdhihii markaa joogay ee qoomkiisa ayuu ka wadaa oo guursada marka in kuntum haddii aad tihiin faaciliina kuwo wax samaynayo shahwo iyo wax rabo hadday markaa shahwa idin idinku jirtood rabtaan haweenkan iyo gabdhahan guursada yacni ka sinaysta kama wada dabcan oo iyaga intaad guursataan markaa xaajadiina ka guta iyo baahidiina ee iska daaya raggan ayb qaala wuxuu yidhi haa-ulaa'i kuwani banaatii gabdhahayga weeyaan in kuntum haddaad tihiin faaciliina kuwa wax samaynayo oo iyaga markaa guursada lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun qisadii nabiyullaahi luud marka alla saa uga hadlaybu wuxuu yidhi quraysh baa lagu soo jeestay lacamruka noloshaada nebi maxamedow ah qasamii dhaartaydu ahaataye inahum iyagu la fii sakratihim baadidooda dhexdeeda ayay yacmahuuna ku taradudayaan ay ku wareersan yihiin marka lacamruka waxaa weeyaan marka waa mubtada qabarkiisu waa maxduuf qasami baana noqonayso lacamruka waa yacni laxayaatuka adiga noloshaada a qasamii dhaartaydu ahaatayaan ku dhaaranayaaye hade waana fadiilo nebigu uu leeyahay oo ilaahay baa wuxuu ku dhaartay rasuulka salawaat ullahi wasalaamu caleyhi noloshiisa ayb meeshaana marka waa meelaha qasam sariixa la yiraahdo habarka in la xadfaa markaa ay xatmi noqonayso wa bacda lowlaa gaaliban xadfu lkhabar xatmun wafii nasi yamiinin da staqar wafii nasi yamiinin da staqar tan waayo marka naam lacamrukaa qasamii dhaartaydu ahaatay inahum iyagu la fii sakratihim ee inahum iyagu yacmahuuna kuwa markaa wareersan weeyaan la yacmahuuna kuwii wareersan weeyaan fii sakratihim baadidooda dhexdooda kuwii ku wareersan wey amase inahum iyagu la fii sakratihim baadidooday ku sugan yihiin yacmahuuna xaal ay wareersan yihiin faakadathum asayxatu mushriqiin faakadathum waxaa qabatay iyaga assayxatu qayladii baa qabatay mushriqiina qorax soo bax iyago xaal ay yihiin kuwa galay iyagoo qorax soo bixi galay xilli qoraxdu ay soo baxayso ayaa qayladii ay qabatay ayb fajacalnaa caaliyaha fajacalnaa waxaanu ka dhignay caaliyahaa caaliya ardihim dhulkoodii meeshii meeshii sarraysay ayaanu waxaanu ka yeelnay saafilaha hoo meesheeda hoose ayaanu ka dhigna waa dabagedinnay wa amdarnaa waxaanu ku roobeynay calayhim iyaga korkooda xijaaratan dhagax dhagaxda oo min sijiilin min sijiilin dhoob ka ahaatay ina fii dalika kaagaasi la aayaatin baa ku sugan aayado lilmutawasimiina kuwa ictibaar qaadanayo cibro qaadanayo ayay aayad ugu sugan tahay wa inahaa iyadu magaaladii ay deganaayeen reer luud qaryadooda la bisabiilin jid ayaa ahaaday muqiimin waadix ahe cad jid markaa lagu negi yahayo cad ayaa ahaaday oo qurayshi marka jid ay maraan bay ahaan jirtay meeshaasi oo ay markaa yacni safaradooda iyo ay ku maraan ayaa markaa jidkaabay ku taalay oo meel wax lagu cibro qaato ina fii dalika kaagaa dhexdiisa waxaa ku sugan la-aayatan aayad ayaa lilmu'miniina ugu sugan marka alaagoodiiba waa la tilmaamayaayo wuxuu yidhi fa akhadathum waxaa qabatay asayxatu qayladii baa qabatay mushriqiina xaal ay qorax soo bax ay galeen xilli qoraxdu ay soo baxayso iyagoo galay fajacalnaa waxaanu ka dhignay caaliyahaa dhulkoodii ama magaaladoodii meesheedii koraysay saafilahaa meesheedii hoosaysay baanu ka dhignay wa amdarnaa calayhim korkooda waxaanu ku roobeynay xijaaratan dhagax dhagaxda oo min sijiilin dhoob ka ahaatay ina fii dalika kaagaa dhexdiisa waxaa ku sugan la-aayaatin aayado ayaa ku sugan ilaahay waxdaaniyadiisa lagu garto lilmutawasimiina linnaadiriina kuwa wax fiirfiirinayo lilmutafarisiinana waa lagu fasiray tafarus marka maxaa la yidhaahdaa dad waxaa qofku maalan haddii uu qof intuu fiiriyo xaaladiisa iyo qaabkiisa ay wax uga soo baxaan dadka dad aragti dheeraa ku jiran qof buu fiirinayaa qaabkau u socdo iyo sida uu u hadlayo markuu saa u eego yaa wax uga soo baxayaan markaasu wuxuu odorosayaa war qofkaani qof sidaa meel xun ku socdo waayo ama qof xaalkiisu sidaa uu noqonayo waayuu leeyahay macnuhu marka maahan inuu qeyb og yahay laakiin qaraa-in qaraa-inta iyo xaaladaha qofkan baa waxaas uga muuqdeen ee qaraa-intaasi marka de dadka ahlu firaasada ah iyagu marka firaasaduna dabcan waxay ku imaan kartaa qofkiio qalbigiisu nadiif yahay oo daaco ilaahay subxaanahu watacaala yacni qalbigiisa uu ku nadiifiyey caqli u saaxiib ah waaye arag ahna muddo dheer soo noolaa intaa cilmi leh intaas markuu isku daro wuxuu samaynayaa war waxaani sidaanay ila tahay buu dhahayaa sidii bay ku imaanayaan markaa waxa uu wax ku fiirinayana waa xaalado iyo qaraa-in iyo axwaal ee hadda isagu qeyb ou cilmi u og yahay ma aha meeshaas marka alimaa abubakar ibnulcarabi axkaamulqur-aanka wuxuu ku sheegaa qaadigu laakiin kuma xukumi kara wax sidaas anaa sidaas kaa arkay sansaantaada uma bogin tuugnimay waxbaan kaa arkay kaale gacantan kaa jarayaa sax ma noqonaysa sharcigu isaga wuxuu rabaa axkaam daahira oo yacni markhaatideeda leh oo yacni wax cad buu sharcigu wax ku ciqaabaa isagu ayuu wax ku ciqaabaya walidaalika marka wuxuu yidhi qudaadii aan mashriq aan shaam ku arkay qaadi kamidabaa isagu markaa wuxuu u arkay in qaadigu oo wax ku xukumi karo tafarus waxaa radiyey buu yidhi marka abubakr ashaashi oo fuqahada shaaficiyada ka mid a ayaa kitaab ka qoray buu yihi masaladaa waana ku radiyey ninkaana ina fii dalika kaagaasi la aayaatin baa ku sugan calaamaad ilaahay waxdaaniyadiisa tusayo lilmutawasimiinay ugu sugan tahay wa inahaa iyadu damiirku marka qaryadii saduum oo ay reer luud deganaayeen ayuu u laabanayaa wa inahaa qaryadaasi oo reer luud ay deganaayeen la bisabiilin dariiq ayaa ah muqiimin oo cad oo toosan ayaa ah oo la yaqaana yacni waa dariiq la yaqaana ku ayaa ah korkeeda oo dariiqaana marka suuratu saafaat buu ilaahay ku sheegayo wabi wuxuu yidhi wainakum latamuruuna calayhim musbixiin wabileyli afalaa tacqiluun oo quraysh marka way mari jireen dariiqa markay shaam iyo dimishik u socdaan qaryadii lagu halaagay reer luud waa sii mari jireen ayb ina fii dalika kaagaa waxaa ku sugan la-aayatan calaamad baa ku sugan ilaahay waxdaaniyadiisa tusayso lilmu'miniinay ugu sugan tahay mu'miniinta hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed